bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka habeenee dalsan khudbada ugu door korona waxaa qaybka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaalo oo shir gudoomiye shirka amniga oo looga hadlayay oo markaasi ka dhacay magaalada muqdisho xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay in saraakiil loo soo xirxiray weerarkii ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad iisad ka taagan gobolka saaxil iyo somalilan oo ciidamo halkaasi geysay muwaadin soomaaliyeed oo markaasi dil lagu geystay dalka koonfur afrika sidoo kale waxaa yaaba wararka aad maqli doonta waxaa qayb ka noqon doona wasiiro iyo xildhibaano muqdisho kusoo dhoweeya xildhibaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo xubinka ah baarlamaanka magaalada cottenburg ee waddanka swiden warka dibadda warkan aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo sheegay in musharax aan isaga ahayn loo dooran doonin dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taarikhda ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun iyo todoba labada kun saddex iyo labaatanka qodobada maqshan waxay ahayeen kuwii ugu dar korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaabnay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa shir gudoomiyey shir looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda kaas oo ka dhacay xarunta aqalka hoose ee dowladda xamar shirkan amniga oo looga hadlayay ayay markaasi xaaladda amniga ee magaalada muqdisho ee waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliska soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka markaasi sida bolisi militare ama booliska sida militariga u tababaran duqa magaalada muqdisho yuusuf madaale ayaa warbixinta amniga ku saabsan ka dhageystay saraakiisha kulankii ku sugneyd isaga oo kula dardaarmay in la xoojiyo howlaha markaasi kor loogu qaadayo sugidda amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeera maandooryaha uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka banaadir in ay markaasi saraakiisha ciidamada ay gacan bir ay ku qabtaan dadka ka ganacsada maandooryaha iyo qalqalgelinta amniga caasimadda magaalada muqdisho dhanka kalena markaan haddii aan eegno wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa xaqiijiyey in weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay xerada kuliyadda jaalasiyaad ay dowladda usoo xirtay saraakiil badan wasiirka gaashaandhigga oo hortegay baarlamaanka maanta ayaa sheegay in baaritaano ay ku socdaan saraakiil badan oo loo soo xiray mas-uuliyadda weerarkan iyo kuwo kale uu sheegay inay markaasi ku socdaan su-aalo weydiin wasiirka gaashaandhigga ayaa beeniyey in dowladda federaalk soomaaliya ay diiday in la ogaado xogta weerarka isagoo ballan qaaday in marka uu dhammaado baarista la wado ay dowladda si rasmi a u shaacin doonto macluumaadka iyo cidda ku lugta lahayd sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay ka go-an tahay sidii weerarkaasi markaasi ama ciddii weerarkaas ku lug lahayd ay dowladda gacan ugu soo dhigi lahayd isagoo sheegay in weerarkaas uu ahaa dhacdo aada u xanuun badan oo markaasi raad xanuun badan ku reebtay dowladda soomaaliya wararka ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiil isugu jira boolici military loo soo xiray inay ku lug lahaayeen weerarkan dhacdadan ayaan ahayd markii xerada markaas ama dhowaan ayay ahayd markii xerada kuliyadda jaalisiyaad ee uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan guutada afar iyo tobanka oktoobar kaasoo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamadii halkaasi ku sugnaa iyadoo markaasi dhaawacyaduna lagula tacaalayo isbitaal labada isbitaalka xoogga iyo sidoo kale x urdugan ay markaa x digfer urdugan iyagoo markaasi dhaawacyada halkaasi ee dhowaana ay ku booqdeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiiro kamid ah xukuumadda iyagoo sheegay in xaaladoodu ay tahay mid degan markaasi dhanka kalena markaan haddii aan eego waxay xiisad dagaal ay ka taagan tahay gobolka saaxil waxaana markaasi lagu soo waramayaa halkaasi in somalilan ay geysay ciidamo badan wararka ka imaanaya buurta gacanlibaah ee gobolka saaxil ee somalilan ayaa waxay sheegayaan in xiisad dagaal halkaas ay ka taagan tahay oo kooxo maleeshiyaad ah isku aruursanayaan halkaas ayaa waxaa markaas iyagoo ku dhawaaqay jabhad mucaarad ku ah maamulka somalilan afhayeen u hadlay jabhaddaasi oo lagu magacaabo axmed cali heebi ayaa sheegay in madaxweynaha somalilan uu xabad markaasi xabad u isticmaalay xisbiyada mucaaradka taasina ay keentay in xabad ay kala hortagaan waxa uu sheegay in ayna jecleen in somalilan ay dunto islamarkaanay rabin in dadka qabaa-il ay noqdaan oo islaayaan laakiin ay qoriga qaateen kadib markii ay madaxweynuhu uu wax talaha ka maqli waayay sida ay hadalka u dhigeen maleeshiyaadkan ayaa waxay dhowaan sheegteen inay galeen buurta gacanlibaax ee gobolka saaxil arbacadii markaasi hore iyagoo afduubtay sideed qof oo isugu jira saraakiil ciidan iyo odayaal waaweyn kuwaasoo ay saacado kadib ay sii daayeen somalilan ayaana lagu soo waramayaa in ciidamo ay u dirtay buurta gacanlibaax waxaana laga cabsi qabaa in halkaasi dagaal uu ku dhex maro ciidamada somalilan iyo maleeshiyaadka ku sugan buurta gacanlibaax ee gobolka saaxil dhanka kalena markaan haddii aan eegno wasiiro iyo xildhibaano ayaa magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey xildhibaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo xubin ka ah baarlamaanka gottenburg ee wadanka sweden sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdisalaan juule shaakir
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo dhaweeyey xildhibaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ka yimid waddankii sweden ahna xildhibaan dalkaasi lagu doortay xildhibaano wasiiro duwab dhaqan guddoonka haweenka gobolka banaadir guddoonka dhallinyarada agaasimayaal iyo dhallinyaro ayaa garoonka diwradaha adnacadda muqdisho gaar ahaan qaybta v a b da si weyn ugu soo dhaweeyey xildhibaan cabdulaahi cabdulaahi maxamed cabdulaahi xildhibaanka la soo dhaweynayey ayaa islamarkiiba ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey isagoona sheegay in sharaf u tahay in muddo kadib uu dalkiisa dib ugu soo laabto marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka dhallinyarada iyo sportska walaalkii maxamed bare xoogayaha guud ee gobolka walaalkii faysal xildhibaanada labada aqal maama maamooyinka gobolka banaadir oo ugu horeysa maama jawaahir barqaad iyo dhammaan madaxda kaleeto waa ka cudur daaranaa dad badana meesha jooga waxaa laga yaabaa inaan dad badan ka kala tegay marka ugu horeysa sharafay ii tahay inaan kusoo laabto magaalada muqdisho waqti badan ayaa iigu dambeysay magaaladan runtii waxaan kusoo dhiiraday maadaama amniga runtii magaalada uu wax badan iska bedelay sharaf weyn ayay ii tahay inaan magaalada muqdisho dib ugu soo laabto runtii waxaan farxadda iyo amniga la qaybsan doonaa dadka muqdishaawiyiinta ee magaaladan ku nool runtii dhammaan dowladda ugu horeeyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo maaragta maxaan ku dhahaa saraakiisha ciidanka dhammaan waa idinkaga mahad celinaa xildhibaan maxamed cajiib wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed barre iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobta ka hadlay waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin soo dhoweynta ay u sameeyeen xildhibaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo dalka dib ugu soo laabtay maanta farxad weynay noo tahay inaan soo dhoweyno xildhibaan dhallinyaro ah walaalkeen cabdulaahi maxamed waa xildhibaan tusaale u ah dhallinyarada maanta maxaa yeelay waxay muujinaysaa kartida ay leeyihiin dadka soomaaliyeed marka waxaan leenahay walaalkay mudane xildhibaan soo dhowow annaguna waxaa nahay xildhibaanadii dhallinyarada ahaa ee kugu matelayay dalka soomaaliya farxad kaaree noo tahay maanta in aad waddankaagii ku soo laabatid maanta waxaan aad ugu faraxsannahay oo farxad gaar noo ah inaan halkan ku soo dhoweyno xildhibaankayga walaalkeen xildhibaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi kaas oo ah nin dhallinyara dadaalay karti iyo juhdi badan muujiyey wax sahlana maahan asagoo een, qaxooti ah inuu waddan ku galo qaxooti dadaalo wax barto kartidiisana maanta uu ku gaaro inuu gaaro laba mar in la doorto anigu farxad awgeed baan haddaan dadka hilmaamay na u hilmaamay waayo wiilkayga cabdilaahi maxamed cabdilaahi geedi shadoor oo isagoo yar oo dha- soo koraya suukaaya dambaysay maantana isagoo xil hayo oo xilkii labaad weliba loo doortay maasha allah hortayda fadhiya farxad bay ii tahay maama soo dhowow Ee, waxaan ku faraxsanahay dhammaan iyadoo annaga gobolka banaadir uuna horkacayo xogeeyaha gabdhaha soomaaliyeed oo xildhibaanada aad- aadkaan u jeclaa xildhibaan caashikoos ay hortayda ka muuqato ee, ka shaqaynaya nabadda senator muno la taliyaha duqa deeqo gabdhaha gobolka banaadir dhammaan een, ehelka iyo asxaabta eedda saaka waxaan usoo wada baxnay dhammaanteen maalmahan oo dhanna aan u taagnayn inaan ku soo dhoweyno ibad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo intaasi kadib ayaa xildhibaan cabdulaahi wuxuu socdaal ku maray degmooyin ka tirsan gobolka banaadir wuxuuna booqasho ku tegey degmada xamar jajab halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen maamulka degmada iyo haween loogu talagalay inay soo dhoweeyaan xildhibaanka xildhibaanka ayaana dhex maray haweenka u diyaarsanaa soo dhoweyntiisa iyo maamulka degmada guddoomiyaha degmada xamar jajab ayaa degmada xamar jajab kusoo dhoweeyey xildhibaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi Ee, waxaan maanta degmada xamar jajab ku soo dhoweyneynaa walaalkeen ee, xildhibaan maxamed cabdulaahi ceerow oo dalka sweden nooga yimid Ee, wuxuuna u yimid inuu soomaalida kale iyo dadka kale tuso in ee, muqdisho ay tahay nabad ee, qof walbana inuu ku dhiirigeliyo in dalkan maxay hatay ay soomaali leedahay annagana uu dalkanna sugayo xildhibaanka ee, mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhoweyneynaa kusoo dhow xildhibaana gobolka banaadir gaar ahaan degmada xamar jajab cabdisalaan jula shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
aada u mahadsan yahay cabdisalaan jolo shaakir halka warkaasaad ka dhegeysaneysaan waraadiha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda donald trump ayaa kulan ay isugu yimaadeen xubnaha jamhuuriga u sheegay inuu yahay musharaxa keliya ee ku guuleysan kara doorashada sanadka soo socda waxa uuna soo jeediyey inay taasi tahay sababta uu wajahayo eedeemo kala duwan oo isugu jira dembiyo iyo mid eh, markaasi madani ah donald trump ayaa waxa uu ku qudbeeyey xaflad lacago aroorina oo ka dhaceysay looba isaga iyo rag kale oo rajo ka qaba madaxweynaha dalkaasi mareykanka Sha- shakhsi kale oo la tartamaya xubnihii hore ee kongareska texas will hart ninkliirada iyo dadkii daawanayay ku oreeyeen isagoo leh madaxweynihii hore waxa uu mar kale u tartamaya xilka si uu markaasi xibsi- xisbiga ugu baaqsado ama xabsiga ugu baaqsado dabcan Een, dacwad ogayaasha federaalka ayaa ballaariyey baaritaanka ku aadan master trump sida uu markaasi u maamulay dukumentiyada dowladda kadib markii uu ka tegay aqalka cad laakiin weli waxaa musharaxa uga cadcad musharaxnimada jamhuuriga een, uu markaasi uu yahay waxa uuna ku adkeystay inuu sii wadi doono ololaha xitaa haddii uu lagu xukumo mid ka mid a eedaha dembiga uu wajahayo guud ahaan warkii haweenaad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta intaan warkaan warkiisa xig ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel